waxaa labadii toddobaad ee u dambeeyey hadalhayntiisu badnayd khilaafka ka dhex jira xisbiga kulmiye oo muran ka dhashay sidii loo soo xuli lahaa golaha dhexe oo lagu kala qaybsamay ujeeddada ka dambaysaana lagu sheegay in lagu kala duwan yahay ciddii xisbiga shanta sanno ee soo socda musharax u noqon lahayd gudoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta u sheegay inuu yahay musharaxa shanta sanno ee soo socda halka wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukusena ku dhawaaqay in madaxweynaha somalilan yahay musharaxa xisbiga kulmiye ee shanta sanno ee soo socda taasina ay keentay in muran badani ka dhexaloosmo xisbiga dhexdiisa waxse bulshada hadal haysaa inuu jiraan heshiisyo dhinaca beelaha ah oo ka dhexeeya labada beelood ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha iyo gudoomiyuhu waxaana in heshiiskani jiray noo xaqiijiyey suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi arrintaasi de waa kolley qadiyaduhu waxa weeyaan maalinba xaalad baa taagan de beeluhuna waa beelaha somalilan oo dhan baa wax ka dhexeeya oo in badan baa magaranaysa kolleyba ay beeluhu waxna isdhigtaan waxna ay meeshii ay ay ku heshiiyaan labada beelood waxay kamid yihiin holley beelaha somalilan sida beeshan habarabalen oo suldaanka guud u ahay loo soo marin bayna beelaha kalena u mareen xilligaa ay beeshaasi wax dooneysay kolleyba de waxa weeyaan kolley wixii aan isku ogeyno meel baa yaalaan meel bay yaalaan oo waxa weya waxyaabo fara badan oo jiritaanka qaranimada somalilan ay kow ka tahay doorka roolalka iyo iyo iyo nidaamka iyo wixii laysagu ogaanayana awalba waa laysku baahanayay tan iyo shirkii boorame tan iyo shirkii hargeysa tan iyo shirkii ilaa mee belegoobeedla soo taha inta ugu muhiimsan ay shirar ahayd dee beeluhu saasay isugu imanayeen waxna waa isweydiisan jireen ta wax isweydiisadkunbaaba naga dhexeeyey oo ugu muhiimsana doorka la xusi karaa uu yahay arrintaasi ma jirtay waa jirta haa waa jirtay inay beesha soo martay waxna lagu maqaalaa inay beelaha kaloo dhanna mareen marka ma waxaa la isku ogaa in gudoomiye muuse uu gudoomiyenimada looga haro mise in madaxweyne uu u sharaxnaado shanta sano ee soo socota
waxa weeyaan heshiisku heshiiskaasi halkiisii buu yaalaa maantana ma jecli inaan ka hor dhaco salaad walba xilli baa la tukadaa wixii laysku ogaa amba nidaamkaasi de kolley maadaama aan xusayn beelaha kaloo dhanna la marayay anagu wixi aan isku ogeyn wax kor loo qaadayo may ahayn waa waxyaabaha dee beeluhu beelaha kaleba ay isweydiisanayeen bay kamid ahayd xilligeeda iyo iyo iyo iyo amiinteedana kolley waa imanaysaa haddi alla kale marka laga yimaado heshiiska labada beelood waxaa jiray heshiisyo kale oo dhinac socday oo xisbiga ka dhexeeyey oo aan fulin waxa ay ahaayeen heshiisyadaasina waxaa nooga waramay xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin gudoomiyaha xisbiga aan la isla sharxin xubnaha kale hogaanka ee shanta aan ayagana la isla sharxin waxaa iyaduna ka mid ahayd heshiisyada in guddida fulinta ee markaa jirta iyadana aan sideedii ahaato xubno la sheegay oo la magacaabayna lagu soo daro waxaa iyaduna agreementka ka mid ahayd in toddoba xubnood guddidaa fulinta lagu kordhiyo oo iyagana la magacaabay muxuu ahaa meelaha ay ka imanayaan oo kaba soo qaad muxuu ahaa bariga beelaha bariga la siiyey saddex xubnood beelaha galbeedka ee saylac iyo boorama ah la siiyey muxuu ahaa saddex xubnood beela hargeysa deegaanka hargeysa ka midana la siiyey xubin nidaamka qabiilka oo weli xoogan tahay saameyntiisu xisbiyadana uu weli awoodiisu ka dhex jirto ayaa waxa isweydiin leh waa qaabkee sida uuga dhex jiraa somalilan waxaa ka jawaabaya mar kale xildhibaan cabdiraxmaan weelkaynu wax ku qaybsanaa inagu xusbiyada waynu samaysanay maamulka dowladnimada waynu samaysanay laakiin weelka aynu weli wax ku qaybsanaa waa mid siyaasadeed kii qabiilku weli weeye istilna weel kaloo cusub oo ka gedisan oo siyaasadeed oo dimuqraadiyadeed maynaa samaysan kii reeraha ayuun baynu wax ku qaybsanaa marka la doonayo in wax la magacaabo dadku si si si reeraysan ayuu u fakiraa somalilan siday ku dhisantay gebigeeduna waa qaab reeraysan weeye nabadgelyadeeduna tay ku fida weeye lacagtaa gidaarada taallaa tay ku fida waxa weye waa mid nabadgelye ka timid iyo isku aamin xaggii muxuu ahaa reeraha oo sidii wanaagsan loo isticmaalay marka muxuu ahaa waynu gaari doonaa siday la tahay wakti de mabaadii iyo la isku doorto oo anigu aan iska soo sharaxi karo gobol aanan muxuu aha reerkaygu u badnayn baarlamanku markuu sharaxaya sidaasoo kale haayo dhegteen dhimanta unbaa inanka foodka lagu siinaya muxuu qabanayaa cidna iyo ma- ma lahayn bulshada rayidka ah iyo aqoon-yahanka somalilan ayaa aragti kala duwan ka bixiyey khilaafka kulmiye waxaase la isla qirsan yahay in arrintani salka ku hayso mid qabiil oo ay dheer tahay iyadoon khilaafka dhexdooda la xalin in la qabtay shirweynaha kulmiye dadka aanu la hadalnay ee arrimaha siyaasadda falanqeeya waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda armas xuseen cabdilaahi maxamuud oo si cad u qeexay inuu jiray heshiis dhinaca qabiilka ah oo qarsoonaa haddana khilaafkan sababay muranka siyaasadeed halka imika uu ka imanayo xisbiga kulmiye ilama aha inay tahay dastuurkoogu waxa uu qorayo ee waxaa meesha qarsoon een ummadda loo sheegeen in dibadda aan loo soo bandhigin waa heshiisyo gaara oo la wada galay xilligii xisbigu ahaa mucaaridka heshiisyadii gaa xilligaa la wada galay ayaa qarsoonaa kuwii baa laga yaabaa maanta in gruub ka mid ah sidii xilligaa ay ula muuqatay inay ula muuqan weyday maxaa ka mid ah heshiisyada tusaale ahaan maxaynu usoo qaadan karnaa waxaa macquula in lagu heshiiyey xilligan ha soo baxo qof hebel oo xilligay mucaaradka ahaayeen hadhow tolena waxaa soo bixi doona hebel markay tii timid hadda in isbedel uu dhan ka yimid labada dhinac dhankay doontaba ha noqo waxaana meesha qarsoon oo aan muuqan oo eh, laga matelayaa daaha dabadiisa inay meesha ku jirto reernimo oo qabyaalad meesha ay taallo oo xulafaysi uu jiray